waxaan uga digayaa bulshada soomaaliyeed ma aha wax cabsi nagu beeraya inaan maqalno dhawaqa rasaasta waxaa nooga qiimo badan in nabadda magaalada muqdisho ay sugan tahay magaalada muqdishona ay tahay nabad keliya waxaa la dhibsanaya waxay tahay horumarka ay ku tillaabsatay magaalada muqdisho dhanka ammaanka dhismaha horumarka dhaqandhaqaale waa intaas waxay kooxaha nabadiidka ka dirirayaan laakiin waxaan u ballan qaadaynaa bulshada soomaaliyeed goob kastoo ay joogaan in ciidanka booliiska soomaaliyeed marnaba ka dibcaynin iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dibcaynin in dhiigga iyo naftaba loo huro ummadda soomaaliyeed ilaa haddana ciidanka booliiska howlgalkii wada labada degmaba waa laga howlgelayaa wixii ka soo kordhana waa idinla soo socotiin doonnaa insha allah waana mahadsanti